waa mahadsantihiin doctor ibrahim iyo sidoo kale saabiriin barnaamijka dhegeystayaal saan horey igu sheegaba waa barnaamijka aan ugu talagalnay maalin munaasibada maalinta caruurta africa loo yaqaano african jilda loo yaqaano jildareen day doctor ibrahim waxaan jecelahay inaad dhankaaga ku weydiiyo su-aasha ugu horeysa adigana kugu bilaabo kaalin intee la-eg ayay ku leeyihiin kala taga labada waalid ee dhibaatooyinka caruurta haysata
bismillah galad waa mahadsan tahay problemka ugu badan ee caruurta soo wajaha yacni markii la fiiriyo caruurta dhibaataysan haddii aad gudaha usii gasho yacni waxaa jira inay yani waalidkooda markaas hooyadii iyo aabihii ay kala tageen waana sababaha ugu badan caruurta ay u wajahaan yani dhibaatada kuwa inta badan waalidkooda ishaystaana yani waxaa moodaa waxyaabo iska gaar ah oo yani xagga nolosha ku saabsan inay wajahaan laakiin duruufaha ugu badan waxaa wajaha waxa waaye caruurta waalidkood iyo ay kala tagaan waxaa marka dhiba caqabadaha ugu badan ee soo wajaha waxa waaye cunugii yani inuusan noloshii caadiga ahayd uusan helin waxbarasho inuusan helin akhlaaq fiican xataa inuusan helinoo mararka qaar yani qof canaanta aysan jirin maadaama hooyadii iyo iyo aabihiiba ay kala tageen laga yaabo aabihiina inuu marwo kala guursado hooyadiina inay nin odayoo kale ay guursato marka waxa ugu badanay wajahaan waxa waaye kala tagga cunugii waxaa ku dhacaayo yacni muxuu ahaay nolol xumo ama jir ahaan ha usoo wajahdo ama maskaxaan ha usoo wajahdo waxbarasho la-aan maxaa la yidhahdaa dadka asaagiisa ama muxuu ahaay maskaxdii uga dabategi lahay uu ka fakeri lahay in jaalanjiyo kale uu ka fakiro siduu noloshiisa ku maarey lahay ku fakiro yacni waxyaaba badan ay u keeni karto intaas markii ay dhacdo
waa maadsan tahay doctor ibrahim koleyba waan filayaa in su-aashaasi aad ka jawaabtay sidoo kale waxaan jecelahay in saabiriin oo markaasi ka mid a ardayada markaasi dhigata jaamacadda hun afric waa tahay saabiriin waxaan jecelahay inaan maadaama barnaamijka aad galabta marti ku tahay koleyba su-aalahan qayb ka tahay waxaan jeclaalan ku weydiiyo maxaa ugu badan oo sababa dhibaatooyinka caruurta africa ama gaar ahaan soomaaliya waxyaalaha ugu badan ee markaasi sababa
galadow su-aasha marka le haddaa ii biyaamiso dhibaatooyinka ilmaha maanta sida soomaaliya ad arkdo caruur badan baa dhibaatooyin haysataa waxyaalaha marka dhibaatadaas badan oo sababa is leedahay way sababaan ama dhibaatooyinka sababa ay ku timaadaa marka waxyaalaha ugu badan ee sababa dhibaatooyinkaas galada waa mahadsan tahay horto sida quruxda badan barnaamijka udaadahidaysana waan kaaga mahad celinayaa aniga waxaan isleeyahay dhibaatooyinka ugu badan waxaa sababa horta kala taga qoyska hooyo iyo aabaha hooyo iyo aabaha hadday kala tagaan ilmuhu waxyaabo badanay u nuglaanayaan sida waxay u nuglaanayaan inay ciyaalkii noqdaan duurjiif inta badan ciyaalo waxaa jiraan aan markay hooyadii aabuhu kala tagaan hooyadana aysan haynin aabahana aysan haynin waa kuwa ugu badan oo u dhibaatada badan uguna nugul labada waalid midkood hadduu wada ilmaha waxay ka wanaagsan yihiin kuwaas ama waxay la tartami karaanba kuwa hooyo iyo aabahayaan hadday helaan hooyo wanaagsan oo ilmahaas dhif iyo dheeb la qaybsata boqolaal hooyo oo waxaa jiraan ilmaha keligood soo koriyaan haddana u dhaqmaan sidii ilmo tarbiyadooda iyo waxooda dhan ay ka dhisan marka aniga qodobka koowaad oon isleeyahay dhibaato waxaa keena waa kala taga waalidka waana midka ugu badan oo soomaaliya ka dhex jira boqolaal qoysa waxaad arkaysaa inta dhisma haddana kala taga meesha sax ka dayacan waa carruurtii
aad mahadsan tahay saabirin doctor ibrahim waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo laabto doctor ibrahim waxaad ka mid tahay dhakhaatiirta markaasi ka howlgasha magaalada cadaado gaar ahaan general hospital isbitaalka guud ee magaalada cadaado waxaad koleyba aaminsanahay inaad yani isbitaal ka shaqeyso laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo ma jiraan caruur noocaas lamid oo dhibaatooyinkaas haysto ama la in keenay marka waxyaabaha ugu badan ood u fidisan caruurtaas dhibaatooyinka ay haysato
runtii horta isbitaalka marka la joogo ma la weydiiyo hooyada ama aabaha yacni miis qabaan iyo ma kala tageen iyo laakiin xaaladda la fidiyo un waxay tahay gargaarka cunuga loo fidiyo laakiin waxaa jira sababo keena in hooyada keligeed markay wado cunuga la weydiiyo aabihii aawey markaas ay tiraahdo aabihiidii aniga islama joogno ama markaas yacni la yidhaahdo cunugan haddii xataa aabihiis aad kala tagteen keen la yidhaahdo way badan tahay in caruur yacni hooyadood ay wado oo xanuunsan yacni siyaabo kala duwan u xanuunsan aha, oo markaas een aabahood uusan la socon in la keeno meesha mhm, laakiin badanaa laguma falanqeeyo meeshaas oo lama weydiiyo laakiin xaaladaha ugu badan waa qasab mhm.
hooyo iyo aabba hadday kala tagaan waxyaabaha ugu badan cunuga uu wajahayo waxaa ka mid a ee, malnutritionkaas oo kale nafaqa darrada ee, sababaha uu wajahayana waxa waaye soo yar haddii hooyadiis iyo aabihiis kala tagaan waxaa laga yaabaa hooyada inay ka fakarto ee, sidai nin kale ku guursa lahayd ee, cunugeeda uusan naas ku heli lahayn ee, gargaar iyo macnaha caawinaad hooyada xaggeeda uga imaato uusan heli karin ee, laga yaabo ee, asoo naas nuugaya xataa in yacni aysan naaskii u daynin Mhm, sababo jiro ay uga fikirayso waxa la yidhaahdo ee, cosmetic ahaan mhm, ee, taasaa keenaysa marka ilmihii inuu yacni muxuu ahaaye xanuuno inta soo daashadaan oo iyadoo yacni xaalad ku jirta markaas ma isagoo xaalad ku jira la keena isbitaalki Een, isla qodobkaas waxaan jecelahay ustaad ee, ay dhahde waa doctor ibrahim waxaan jecelahay inuu su-aalkaasi weydiiyo een badanaa een haweenka hadda jira ama hooyooyinka hadda jira waxaa laga yaabaa cunuga asagoo een laba bilood ama saddex bilood jiro naaska laga gooyo een marka naas gooyintaas cunugaas ee naaska laga gooynaya faham ahaan een fahamkiisa markii loo fiirsho een een caruurkaasi een saameyn intee le uu ku yeelan karaa
galadow cunuga haddii naaska laga jaro isagoon waqtigiisa la gaarin Mhm, ee, naaska sidiisa bannaan buu wuxuu bixiyaa cunuga wuxuu siiyaa difaac mhm, ee, markii la isbarbar dhigo cunug naas soo nuugay si fiican usoo nuugiyo cunugaana soo nuugin farqi weyn a u dhexeeya mhm, mhm, inta badan ilmaha isbitaalka la keenana oo xaaladaha kala duwan loo keeno waxay u badan yihiin ilmo aanan naaskii naasnuujiskii sida loogu talagalay aanan loogu dhammaystirin mhm, taasaa waxay keenaysaa marka ee, inuusan naas fiican cunugana soo helin mhm, ee, ilmaha ficiisana yacni ee, uu ka sii liito mhm, maskax ahaan iyo jir ahaan intaba sababtoo ah maskax ahaan naaska wuxuu ka qayb qaataa korriimada cunuga maskaxda iyo wax walbuu ka qayb qaataa ee, fahamka cunuga inuu dhiso oo wuxuu kaloo ka qayb qaataa yacni difaaca jir inuu siiyo oo xanuuno badan oo oo mental problem u keeni lahaa xataa oo preventive uga noqdo Ee, sidoo kale ee, wuxuu u sameeyaa maxaa la yidhaahdaa een, yacni inuu nashaad iyo firfircooni iyo iyo baarinimo yacni muxuu ahay waalidka xaggiisa ah xataa inuu ka helo naxariis ilaahi subxaanahu watacaala u geliyey ah mhm.
in cunuga ee, si fiican naaska u nuuga yani uu ka baarisan yahay xataa mararka qaar marka la fiiriyo kan aanay si fiican naaska u nuugin een waa mahadsan tahay doctor ibrahim een waxaan jecelahay markaana een saabiriin een saabiriin een kuleyba een waxaad ka mid tahay ardayda een- een ardayda dhigata ee jaamacadda nofric een gaar ahaan een health scienceska een waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo een tacadiga een haweenka ee loo yaqaano ee gudniinka f g m ka marka een marka gudniinkaas markii loo fiirsho een tacadi ahaan een oo haweenka loo geysto waxaan jecelahaa sharaxaadan naga siiso
Ee, galad waa mahadsan tahay horta ee, gudniinka fircooniga hadda markii loo fiiriyo gobolladeena Een, awal wuu badnaan jiray laakiin hadda wuu sii raadtirmayaa anaa kusii dheeraanayn Een, awal dhibaatooyin kala duwan bay kala kulmi jireen dumarku Ee, markay ee, gabar loo guday gudniinka fircooniga ee gudniinka kaleeto ee, markii uu minister waalku jiray iyo marka kaleeto isku si maahan oo way ku kala duwan yihiin midna dhibaato badan buu ku yahay midii aan loo gudinna dee, way ka nastahantaa dhibkaas marka dhibaatooyin badan bay kala kulmaan laakiin hadda waxaan filayaa inuusa maadaama dadka ay wacyigelin badan heleen hooyooyinka inta badan laga wacyigeliyo inuu sidii hore ka yaryahay
doctor ibrahim een, isla een, su-aashaasaan jeclaa lahaa inaan een, kusii weydiiyo een, wacyigelinta een, ku saabsan een, tacadiga ee loo geysto haweenka ku saabsan gudniinka f g m-ka loo yaqaano Ee, doctor ibrahim een, adigoo fiirinaya een, tacadiga loo geysanaya haweenka ee, waxaa laga yaabaa in dad qaar ay baraarujiyeen in yani gudniinkaasi haweenka ee, yani lasii faafiyo haddana sida hadda aaminsan uu si cirib tirmayo marka ee, karaagi ahaantaada een, doctor ibrahim
Ee, waa mahadsan tahay een, gudniinkan horta f g m ka waa female genital mutilation Een, dhibaato fara badan oo yacni bulsho badan usoo geystay Een, inta badan ee, bulshadu hadda way fahamtay Ee, waxaa moodaa yacni hooyooyinkii inay yacni muxuu ahaa ay een, muxuu ahaay ay kasii yaraanayso maskaxdooda ama ay in badanna ka baxday in badanna hadda ay kasii yaraanayso taasna waxaa keentay ee, wacyigelin badan iyo ku-celcelis badan oo lagu sameeyey ee, waxaa ku badbaaday gebdho badan ee, oo maanta ku dhibtoo lahay ee, ee, ama caadada ku dhibtoo lahay ama dhalmada ku dhibtoo lahay ama nolosha yacni muxuu ahay ee, nicil ahay ee, laakiin ilaahay xamdigiisa waxaa usoo wuxuu yacni muxuu ahay usoo baxay dad yacni habeen imaan u taagan oo wacyigelinayo Ee, waxaan dhihi lahay marka een, hadda ma jira islayaha aniga shakhsi ahaan qof hadda kusii dhiiran oo rabo inuu sii socdo gudniinkan inuu sii socdo inuu jiro umalay maayo hadduu jirana waa qof yacni dana gaar ah ama muxuu ahay badbaado umadeed aanan dan ka lahaynoon u baahnayn ama aanan rabin Ee, qofka shakhsiyaadka noocaasana waxaa u malaynaa inaysan bulsho intaasoo hor istaagaan inaysan een, ku talinaynin in yacni uu sii socdo gudniinkan f j m ka la yidhaahdo
Een, haddaan intaa kusoo laabto een, guddoonka ama tacadiga een, een, haweenka ee f g m-ka loo yaqaano doctor ibrahim een, tusaale ahaan had markaad u fiirsato heerka waxbarashada een, caruurta een, africa een, ma gaarsiinta baad si leedahay heerkii ee loo baahnaa ama lagu talagalay
Een, caruurta yacni muxuu ahaay africa inta badan ee, waxbarashadooda ee, markii la fiiriyo ee, waxaa moodaa sanadihii ugu dambeeyay xoogaa kabac inuu ka jiro laakiin ee, waagii hore ee, waxaa aad looga liitay dhanka aqoonta iyo waxbarashada stiil weli way jirtaa inkastoo hadda dad badan oo afrikaan ah ay wax sameynayaan wax curinayaan yacni development badan ay sameynayaan laakiin waagii hore een, stiil hadda way jirtaa dad waxaa jira ee, waxbarashada asaasiga bilaaba ee, africa dhibaatada ugu badan oo waxbarashada ka haysata waxa waaye sababa dhaqaale awgeed ee, waxaa ku yar yacni muxuu ahaa ee, jaamacadaha oo yacni laga yaabo dabcan sifriga in lagu dhigtaa laga yaaba ku yaryihiin Ee, laakiin adduunyada kale meelaha qaar waxaa arkaysaa ardayga from the bi- primary eh, ilaa iyo university yacni inuusan yacni muxuu ahaa wax kharash ay uusan- aysan aysan uga bixinin Ee, afrikaanka laakiin waxyaabaha ugu badan oo waxbarashada ka reeba ama qofka waxbarta uusan wax ku helin waxa ugu badan dhibaatada ugu badan ee wajahan waxa waa musuq maasuq dadtaa waxay keenaysaa marka qof walba inuu ku fakaro musuq maasuqa uu jeclaysto een, qof masaakiina waxbarashada loogu talagalay in qof kale laga iibsado Ee, taas waxay keenaysaa marka qofkii inuu yani ka haajiro meeshaan oo meel kale wax u raadsado laakiin muddooyinkii ugu dambeysa waxaa muddaa in ee, muxuu ahay xogaa waxbarashada ay soo kobceyso dalkeena markii la fiiriyana ee, number fiican ay waxbarashada ka joogto laakiin natiijada aan lagu haynin ay tahay in wax lagu cuno Een, mahadsantahay een, waa mahadsan doctor ibrahim een, saabirin ayaan jecelahay inaan siiyo een, saabirin een, maadaama ay jirto een, maanta goob walba oo ka mid ah een, soomaaliya ama la dhihi karo deegaan walbaba een, ay ka hirgashan tahay xarun waxbarasho deetna waxaa laga yaabaa in caruurka een, lagula digdin waxbarashada een, ama aan la geynin een, waalidiinta badan ay aaminsan yihiin xoogaa in xoogaa is ayakun aysan ka dhadhacsanayn markii loo fiirsho waxbarashada ama ahmiyadda aysan siinayn maadaama dadka xoogaa een, waayo ka hor ama qarniyo ka hor xoogaa aysan waxbarashadan aysan inteeda badan aysan jirinin marka een, waxbarasho la-aanta een, ilmahaas ku dhacaya ama yacni ku imaanaya een, ma isleedahay waxay ka mid tahay ama ka- ay qayb ka tahay dhibaatooyinka caruurta haysta si fiican ee, galad waa mahadsan tahay waxay ka mid tahay dhibaatooyinka jira weliba si wanaagsan Een, midaasna waalidka qalad ma u saarayo inta badan waalidku waxay la daalaa dhacayaan een, wixii ay cunuga sii lahaayeen een, qof ka fakeraya marka wuxuu cunugiisii siin lahaa waxbarasho inuu ka fakero dee waa qodob loo baahan yahay inuu ka fakero laakiin muhiimadda uma arkayaan inay muhiimad tahay laakiin waa dhibaato jirta loona baahan yahay in laga wacyigeliyo wacyigelin badan la sameeyo waxaa arkaysaa qoysas badan oo ilmahooda guriga wada joogaan haddana aysa waxbaranayn haddaad tidhahdo waxbarashadan ma geysida amaad kula talidina ku dhahaya een, cunugan een, midkaana wuxuu hayaa midkan qoryihii soo guraa dee waxaanba ka fakeraynaa wixii ay cuni lahaayeen ama waxaan ka- ku raadin karaa een, meel wax ku barto marka waa dhibaato weyn oo jirta una baahan in laga wacyigeliyo bulshada
een, waa mahadsan tahay isla su-aashaas waxaan rabaa inaan siiyo oo doctor ibrahim geeskiisa doctor ibrahim
Een, waa sax waxaa ku raacsanahay ee, sida sacbiriin ay sheegtay Ee, waalidku sidiisa banaanba yani ee, wuxuu ka fakeraa yani in yar maahana inta badan waxaa laga fekerayaa qofkan cunkan muxuu cunaa annagana maxaa cunaa Aha, Ee, sidee nolosha lagu maareeyaa aha, Ee, priorityga ugu horeeya waxa waaye sidee horta loo noolaadaa nolosha asaasiga ah kadib ee, if you can haddaa awoodid yani inaad wax barato mhm, oo waxbarasho fria ay haysato dadkaas camal waxay u baahan yihiin mar hadday nolosha ka fakerayaan waxay u baahan yihiin inay helaan waxbarasho fri ah waxbarasho fri ah markay helaan yani ma jirto sabab ay u yidhaahdaan wax ma bara karno waxaan u malaynaya marka haddii la helo waxbarasho fri ah noloshuna ay yani muxuu ah waalidka yani wixii la cuni lahaa ay wax u raadiyaan cunugana waxaa waajib ku ah markaas inuu waxbarashadaas friiga oo ka faa'iidaysto saasa isla su-aashaas mid la xiriirta haddii aan ku weydiiyo doctor ibrahim maadaama caruurka waxbarashada waalidiintu ay in badan kula dadaalaan dabcan maadaama meel goob kastana maanta waxbarasho ay taalo ma la dhihi karaa inta waxbarasho la-aanta ama waxbarashada aan loo didijin ma la dhihi karaa maanta markii cunugu waxbarto heer uu yani waxbarasha dugsi sare dhameeyo oo jacadka qalinjabsho markii shahaadadii buusoocod ku shaqaynsan lahaa ma laga yaabaa caqabad ahaan ay u wajahayso in uu ku fekero haddaa maanta shahaadadan aad qaadato ama yacni meeshaan aad tagto yacni qaab waxaa lagu siinayaa ama lagu diidaya qaab oo nidaamka hadda loo yaqaano afar dhibic shanta
waa sax four point five weliba wax ka sokeeyaa jira four point five dadaa wax ku qaybsaday qofka inta yani aniga aan arkay shaksi ahaan ma ma yara kow maahan laba maahan saddex maahan qof dhiiran wax soo bartay intaas lacag soo bixinayay yacni jooga xilligii uu ku nacfi lahaay wuxuu la kulmaa tacadiyo iyo caqabado badanoo la kulmaa caqabadoo la kulmaya waxaa kamid a markuu meeshaan tago wax u doonto wax u raadsado su ku shaqaysa lahaay isku dayo bosishankan raadsado yacni waxa ugu horeeya oo wajahayo waxa waaye qofka uu wax ka raadiyey yah yacni wuxuu sameynaa qofka ugu dhow asaga ama ehelkiisa ama qaraabadiisa ee ugu dhow qofkaasuu siinaa four point five kasii liidataa xataa four point five waxaa laga yaabaa meeshaan markaan soo galo aniga shan qofood oo igu faamila inaysan ku jirinba hal qof kamida inaysan ku jirin laga yaaba markii dibli loo sii galana qofkan mas-uulka ama meesha iskale ama meesha jooga ama mas-uulka ka ah ee loo shaqeynaya dadka u shaqeynaya inay yihiin faamilkiisa inay yihiin oo walaalkiis ilma adeerkiis habarartiis mida dhashay iyo waxaas hore inay u shaqeynayaan marka four point five kasii hooseysaa meesha hadda annaga aan taagana four point five ka dowladeena ku dhisanaa waa kasii liidanaa four point five waa kasii liidanaa waa kasii hooseenaa tusaale haddaa soo qaata aniga for example wasiir marka aniga shaqo u doonto wasiirka waxaa laga yaabaa wasaaradda asaa mas-uulka ah posishankan aniga aan ka doontay inuusan aqoon uusan ogeyn inuu bannaan yahay in kale laakiin ay jaanis u tahay ka doonashada aniga aan ka doontay posishankan aan magacaabay inay asaga fursad u tahay isla markii meesha adiga aad sugaysay inuu posishanka adiga yani uu kula goobo wuu calaamadeynaa meesha laga helo iyo meeshaaso waxaasoo dhan u raadinaa jaa bosishinkaas waa u calaamadaysanya qof kale oo ehelka ah oo ku dheganayo qaraabadiisa ama adeer u ahay ama wax uu ahayo wacaa wuxuu leeyahay nin bosishinkaas haya ama ku anfaca way anfaca waaye adiga waxaa lagu ballamiyey shan maalin lix maalin kadib marniyo mar igu soo laabo mashquula hadda ahay bosikaas waa waa waa waa raadina shan maalin kadib markaad laabato jawaabtii aad doonto nin waxaa lagu leeyahay meeshaas ma banaana waa waa quma qofaa qofaa qahataa lagu leeyahaaba waana laga hormaray marka beri markii aad aragto posishinkii qofka ku shaqaysanaayana wasiirkii aad shaqaadiga posishinka usoo sheegtay ninay qaraabayihiin ku shaqaysanaya
doctor ibrahim waad mahadsan tahay saabiriin ayaan jecelahay inaan jaanis ka siiyo saabiriin waxaan jecelahay maadaama dhibaatooyinkaasi in badan caruurta ay haysata maanta africa marka markii aad u fiiriso labada waalid ama ay kala tagaan ama labada waalid caruur bay dhalayaan caruurta markay labaduba kala tagaan yaad isleedahay mas-uuliyadda laba caruurtaasi way qaadi karaan
galado horta mas-uuliyadda isma saarnaba diintaa sheegtay mas-uuliyadda koowaad waxaa iskale aabbaha oo laga rabo inuu quudintiiya wixii dhiibo hooyadana waxaa laga rabaa un wayn xanaanayn intii hayso laakiin soomaalida markaa usii fiirino lagama hayo markay ninkiiyo naagta isfuraan ama hooyaiyo aabbaha isfuraan aabihii wuxuu hore ka raadsanayaa mid kaleeto wejigeedu dhalaalaya ilmihii ay dhashay iyo waxeediina iyada isla dayacmi karta n midda kale soomaalida waxay caan ku yihiinba n cunuga waxay rabaan intay hooyadiis rabaan markay hooyadiis kala tagaana cunugu waa isagii ilaahiis waa tahay waa mid ha markaas isugu dambaysa Waa tahay.
ama dhib mudo ama dheef mudo ay ku qusaysaa marka waa dhibaatada ugu badan oo jirta haddana aan la yaabo wallaahi saa'ida uga qoomameeya waa dhibka jira een cunugan waad dhashay haddana warkama haysid maalin kasta waxaa arkaysaa aabba soomaaliyeed oo aroos ay ilmihiisiina ay magaalada diifka ku cunayaan waa wax laga geliiliyoodo marka ilaahay xaqa ha fahansiiya aabbayaasha soomaaliyeed waa mahadsan tahay Eh, doctor ibrahim ayaan jecelahay in in jaaniskaasna aan siiyo Eh, doctor ibrahim n waxaa jiro n maadaama n caruurta dhibaatooyin badan n africa ay haysato n ma jira hay-ado ka qayb qaata ama yacni caawiya n duruufaha haysta ama dhibaatooyinka haysta caruurtaas Eh, afrika markii la yidhaahdo w- way badan yihiin hadda deegaankeena xataa hay-adaa ka shaqeysa oo la Ah.
yidhahda save the children aha that's marka waa save the children eh, magaceeda wuxuu yahayba eh, bad- aha ama badbaadi- badbaadida carruurta that's marka waxa laga badbaadinaya wax kale maahan Eh, waxaa la badbaadinaya noloshooda iyo mustaqbalkooda Eh, caafimaadkooda laga shaqeynaa protectionkooda laga shaqeynaa sidii aan loo askareynaa laga shaq- aan loo askareyn lahayn laga shaqeynaa waxbarashadooda laga shaqeynaa that's marka eh, magacaa ka fahmi kartaa waa hay-ad adduunka ka shaqeysa inta badan africa dabcan waa hayad ay ka oo shaqeysaa magaceedu dabcan maga- caruurtay u shaqeysaa caruurtay u adeegtaa ayadaa hadda anagana laga joogta inta kale yani hay-ado kale way jiraan laakiin hay-ad kale waxaa jirta global fund for children la yidhaahdo ayadana sidoo kale yani inta badan u adeegta caruurta oo oo oo disableka ah eh, iyo kuwa yani muxuu ahay dadka iska danyarta ah ay ka dhaleen sidoo kale waxaa jirto meel dhan oo lagu xanaaneeyo caruurta eh, aan negligency ku imaado ama dayacaada ku imaado oo ku taalla een, eh, magaalada muqdisho ilaa iyo waxaa malayna hargeysana inay ku taalla malayna sos la yidhaahdo aha
Eh, waa isbitaal waana hay-ad yani muxuu ahay ka shaqeysaa barbaarinta caruurta iyo sidii yani caruurtaas mustaqbalkooda iyo waxooda loo hagaaji lahay aha nolol ahaan iyo intaba waxbarasho ahaan iyo waxa dhan way hagaa- way- dabcan hay-adahaasa intaan ka ogahay ka shaqeeya ee, een, muxuu ahay badbaadada caruurta
n n waa hagaag n dhegeystayaal n qaybihii n dambe barnaamijka ayaan ku shaqeynaa n barnaamijkaas hore ugu shaaxay ugu martiya doctor ibrahim oo ka howlgala n isbitaalka guud ee magaalada cadaado iyo n saabirin xasan axmed oo ka mid ah ardayada markaasi dhigata n n jaamacadda hon afrika ee magaalada cadaado n ugu dambeyn eh, su-aasha ugu dambeysa n aan weydiinayo n saabirin ayaan jecelahay Eh, saabirin n wacyiga guud ee aad usoo jeedinayso ama waxyaalaha een isleedahay way kaga badbaadi karaan caruurta dhibaatooyinka maanta haysta een karay ahaantaada iyo wacyigelinta ahaantaada ee galadood mahadsan tahay een wacyiga guud ama waxa guud ee kugu wacyigelinaya bulshada soomaaliyeed inay fiiriyaan een caqabada labadooda dhex taalla aysa fiirinaya cunuga u turaan because cunuga haddaysan u turinin dhibaatooyin badan buu la kulmaya laakiin hadday ilmiga u turaan waxaa ka soo bixi doona meeshaas cunug ababsan oo loogu talagalay oo dalkana wax tari doona dadkana wax tari doona laakiin cunug een kusoo een tababartay hooyo aabba isku dhegan isfeeraya midda kale caqabada kaloo jirtaa waxay tahay hooyo aabba inta badan markay isqabsadaan ilmuhu hadayayaan waxay ka fiirsanayaan dagaalkii dagaal guriga ka bilowda marka markuu magaalada tagana ama mooryaanu noqona ama dagaalkiiba bilaaba marka inaa ilmaha hortoodana ay ilmaha ay waalidku ay si caqliyeysan hadday ishayaan ay ay waxooda u dhammaystaan haddii kaleetana ay saba hortooda isku qabsan waa kula talinaya waxaa kaloo kula talinaya inaa furiinka la yareeyo bataatanba sida guurka u badan yahay haddana furiinku u yaryahay een waa la guursadaa ha u guursan ee waqti geli waxaa guursanaysid ee because waxaa rabtaa inaa mustaqbal samaysid mustaqbalkaaga waxaa musta waxaa raadinaysaa waa awlaad awlaaddii marka ilaahay ku siiy haddaad awlaadaada ka fakerin wax micnaa ma yeelanaya guurkaaga uun dhibaa dalkii usoo kordhiday cunug mooryaana aa dhashad magaalada kusii dayda marka inaad dadkana lugeyn dalkana lugeyn naftaadana aadan adoo aabba loo ciil qabay oo cunugiisi u xanaaqsan yahay uu leeyahay habaar qabiya ay dhalay waagii naagaha badan guursan jiray hooyadiina laleeyahay hooyadii wa- wa- tii ay dhashay oo meesha igu tuurtay Ah.
inay sisaas yeelinaya ilmahooda u turaan een hooyo aabba kasta hadday ilmahooda u turaan dalka iyo dadkaba waxbay u tarayaan waana mahadsan tahay
doctor ibrahim een su-aashaada een wacyiga ugu dambeeya ee aad siinayso bulshada usoo jeedinayso een een ee ku aadan dhibaatooyinka maanta caruurta haysta
Een, wacyigii waxaa soo dhameeyey sabriin anigu waxaan la qabaa yani kulama uu bato yani kala taga uu bato waxaa badanaya yani caruurta dayacan Eh, waxaan jecla- waxaan jeclaan lahaa oo aan kula tali lahaa waalidka ama kuwa ay gelin lahaa Eh, eedda ma saaraayo hooyada Mhm, xaqiiqatan eedda waxaa iskale waxaa waaye aabbaha mhm, sababtaa mas-uuliyadda asaga gacantiisa ku jirtaa mhm, Eh, gabadhan waxay guriga uga tegi kartaa oo ilmaheeda ay ku dayaacmi karaan Eh, fariinka aabbaha dhankiisa ka imaada mhm, hooyo isma furi karto guri kama tegi karto mhm.
Eh, way caroo kartaa way xanaaqi kartaa waana la sasabi karaahoo am suur waa hubaa inay qancayso Mhm, shaki kuma jiro boqolkiiba boqol waxaa hubaa inay qancayso mhm, laakiin waxa aan qancaynin dayacadda samaynaya mhm.
oo gabadhan masaakiinta ah inta yacni muxuu ahaay eh, soo guursaday guri keenay eh, ka ilmo dhalay owlaad ilaahay ka siiyey yacni inuu muxuu ahaay eh, si fudud haddana ku furaa oo ilmihiina uga dhaqaajiyaa berrina uu ku dayaco qaladkaas waxa iskale aabbaha waaye haddii aabbaha uusan wax furin isma furi karta gabadhan Eh, haddaadan dembi ka gelin adiga dembi aa ka gasho oo isan u dulqaadan karin xataa waxaa hubaa kaas inay ku samri karto oo la samarsiin karo oo la xallin karo laakiin qofka ee wax walba gacantiisa ku jirto mas-uuliyadda gacantiisa ku jirto waxaa waaye aabbaha gabdhaha dhibaataysan oo dhan iyo ilmaha dayacan oo dhan waxaa ka mas-uula aabbaha Eh, waxaan dhihi lahaa marka eh, ragga soomaaliyeed iyo iyo muxuu ahaay dhammaan eh, aabbayaasha waxaan dhihi lahay eh, dumarka ha loo turo si caruurta ay badbaado u helaan haddii ay dumarka loo turo caruurta badbaado helaysa waxaana badbaado fiican helaya markaas dalkoo dhan dadkoo dhan mustaqbal wanaagsanaan imaanaya insha allahu tacaala intaasaan ku wacyigelinaya Een, akhyaarta qiimaha qadarinta naga mudan intaas een, waxaa kusoo gabagabaynayaa een, barnaamijkii aan uga hadlaynay munaasabada een, maalinta caruurta ee afrika ee lix iyo tobanka juun Een, barnaamijka een, waxaa igala qaybgelayay een, saabine xasan axmed iyo doctor ibrahim anigl maxadan la socodsiinaya inta barnaamijka lacag ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi een, wabarakaatu